أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى وحان أغمهد علينا عودة حميدة سعيدة مباركة إن شاء الله تعالى دبن يسوع عليي إنه دينتني يجرك نبأ ilaahay uu noo caafiyey subxaanahu wa tacaala si nabadgelyo ah mar kale inaan duruusteennii aanu sii bilaabanno ilaahay inagu soo celiyey ayaan u mahad celinaynaa walilaahi alxamdu calaa daalika casharka maantay wuxuu inooga bilaaban doonaa saddex boqol iyo afartan iyo saddex waa dersigii ama casharkii ama xalqadii saddex boqol iyo afartan iyo saddexaad ee kitaabkeennii saxiixu albukhaari waxaanu maraynay kitaabu dalaaq axkaamu dalaaq ayaan ku dhex jirnay waxaanu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaalaa lambarka xadiiska shan kun laba boqol lixdan iyo sagaal ayaanu ka bilaabi doonnaa waxaana inoo soo socday dalaaqulmukrah iyo dalaaqulmuwaswas iyo dalaaqulmajnuun kullu daalika laa yaqac arrimahaasoo dhan dalaaqaasoo dhan inuusan dhacayn dalaaqa xadiisu nafsi ku yimaada oo qofku qalbigiisa uu iskala sheekaysto naagtii fur isagoon ku dhawaaqin oo qalbiga uu ka niyeestay laakiin uusan ku dhawaaqin inuusan dalaaqaasu dhacayn ayuu sheekhu ka hadlay waxaa kaloo sheekhu uu ka hadlayay dalaaqulmajnuun laa yaqac qofka majnuunka ah ee mactuuha ah dalaaqiisi inuusan dhacaynin adiladiiu noo bilaabi sheekh marka maxaa u deliila dadkaas dalaaqoodu inuusan dhacaynin qaala shayku raximah اllahu taعaalى xadaثanaa muslim wa muslim bnu ibraahim alfarahidi qaala xadaثanaa hishaam waa hishaam dastawaa'i marba hadduu ka qaaday qataada wadastawaa'i shaykhuhu in ubhima qataadaةu ayubu ow yaxyantama waataan mandumada ku soo qaadanay قال xdثنا هiشhام qال xdثnا qتاadة عن زurاaرة بن أbي أوفى عن أbي هuريرaةa رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاala رasuulku صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi iن اllaha ilaahay تجاawaزa عan umatيi ummadayda ilaahay wuxuu ka dhaafay maa shaygii shaygaasoo xadaثat bihi shayga أنfusuhaa ummadayda nafafyaalkoodu waxay ku sheekeeyaan ilaahay ummadayda waa ka dhaafay oo uma haysto wixii qalbiga sheekada kaaga soo dhacdhacaysa ilaahay uma haysto ummaddayda maa muddadii lam tacmal ummaddu aysan shaygaa ku camal falin oo nafta ay isaga sheekaysay aw tatakalam ama shaygaa ummaddu aysan ku hadlin wa hada alxadiisu daliilun calaa anna xadiida annafsi laysa muctabaran xadiiskaas marka bukhaari wuxuu deliil uga soo dhigtay xadiisu nafsi inuusan ictibaar lahayn qofka qalbigiisiiyo maantao dhan xaaskiisii ka furahayaa wuxuu leeyahay heblaay waa iga furan tahay mana ku dhawaaqin xadiisu nafsigaasi sharcigu marka ictibaar uma yeelin naagtiina kuma furmayso liannahu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ilaahay ummaddayda wuxuu ka dhaafay wixii nafteedu ay ku sheekayso haddii aysan ku camal falin ama aysan ku hadlin ilahay uma qabanayo qaala shaykhu raximah llahu tacaala xadaثanaa asbaq wa asbaq bnu اlfaraj almisri waa sheekhi misriga ahaa alfaqiihu اlmisri qaala akhbaranii ibnu wahbin cabdullahi bn wahbin اlmisriy can yunus can ibni shihaabi zuhri qaal akhbaranii abu salamata bn cabdiraxmaan can jaabirin ana rajula nin ninkaasoo min aslama qabiilada aslam ka mid ah ayaa ataa wuxuu u yimid annabiya nabiga salى allahu alayh wasalam kii horan kuso dhaafn qaala qataadatu idaa dalaqa fii nafsi falaysa bishay oo casharkii hore inoogu qoraya naga qaala shayku raximah اllahu taعalى xadaثanaa asbaq wa asbaq bnu اlfaraj alfaqihu اlmisri qaala akhbaranii ibnu wahbin cabdullahi bn wahbin اlmisriy can yunus can ibni shihaabi zuhri qaala akhbaranii abu salamata bn cabdiraxmaan can jaabir ana rajula nin ninkaasoo min aslama qabiilada aslam ka mida ayaa ataa wuxuu u yimid annabiya nabiga salى اllahu عalيh wasalam walxaal huwa rasuulku salى اllahu عalيه wasalam fi lmasjid masjidka uu ku sugan yahay faqaala markaasuu ninkii qabiilada aslam ka mid ahaa wuxuu yidhi innahu rajulkani qad zanaa waa min baabi tajriid yuriidu nafsahu isagaa iskula jeeda baabu tajriid uu isticmaalay isagaa hadalka iskula jeedee wuxuu yidhi inahu rajulkani qad zanaa isagaa iska wada rasuulka ilahi waan sinaystu yidhi fa acrada rasuulku salى اllahu alayh wasalama canhu can rajul ninkii waa ka sii jeestay rasuulku salى اllahu alayh wasalam fatanaxaa ninkii marka waa fogaaday oo lishiqihi ilaa shiqihi nabiga dhinaciisu haddana usoo usoo fogaaday alladii dhinacaasoo acrada nabigu uu u jeestay salى اllahu alayh wasalam nabigu markuu ka sii jeestay dhinacuu u jeestuu ka daba jeestay isaguna fashahida calىa nafsihi naftiisii wuxuu ku markhaati furay ninkii arbaca shahaadaatin markhaatiyaal afar wuxuu naftiisa ugu markhaati kacay annahu qad sana inuu sinaystay afar goor wuxuu isku qiray inuu sinaystay fadacaahu nabigu waa u yeeray salى اllahu waslm wbaaraka caleyh faqaala rasuulku salى اllahu alيyh wasalam wuxuu yidhi hal bika junuun waalimiyaa kugu sugan uu yidhi rasul s war mawaalanta war mawaalanta waxaad ku hadlayso waxaad ku hadlayso ka fiirso bukhaari marka ulajeedada xadiiska uu ka leeyahay waa intaas hal bika junuun macnaa hada alxadiis daliilun calaa ana aqwaala almajnuun laysat muctabara xadiiskaas marka wuxuu daliil u yahay aqwaasha majnuunku inaysan muctabar ahayn fi dalaaqi wاlqraari wاlbayci wa saa'ir اlcuquud furiin hadduu wax furo iqraar hadduu naftiisa wax ku qiro cuquud iyo heshiisyo hadduu dad la galo aqwaalu lmajnuun laysat muctabara waa inta bukhaari uu ka rabo wey qofkii majnuunka hadduu xaaskiisa maanta o dhan iska furayo maanta o dhan hadduu wax isku qiro waxaasaan sameeyey uu leeyahay laysat muctabara hal bika junuun waalimiyaa kugu sugan uu rasuulku salى اllahu alيه wasalam hal uxsinta ma soo guursatay oo guur ma soo gashay waa ficli daatadiisu majhuul tahay laakiin macnihiisu waa musama qaala markaasuu wuxuu yidhi ninkii nacam waa soo guursaday rasuulka ilaahi salى اllahu alيه wasalama guuraan soo galay faamara bihi rasuulku salى اllahu alيyh wasalam birajul ninkiiyuu amray an yurjama in la rajmiyo dhagax lagu dilo marba hadduu dee afar goor uu isku qiray inuu sinaystay oo nabigu salى اllahu alيyh wasalam uu yidhi war wax waaliya miyaa jirta oo waali ma jirto uu leeyahy ma soo guursatay uu leeyahy waan soo guursaday dee markaas waxaa ku waajibay rajmigii hal la rajmiyo ayuu yihi nabigu salى اllahu alيyh wasalam xadiiskani wuxuu kaluu daliil u yahay oo laga qaadana qofka qaadiga ee wax xukumaya qofka zaaniga hadduu u yimaado uu yidhaaho waan sinaystay inuusan horay xukunka uusan uga fulinaynin ilaa as'ila uu ka weydiiyo war ma waalan tahay wax maa jira inuu su-aalaha weydiiyo waa laga maarmaan mar walbaba inuu horay yidhaaho ha laga xukumo ma aha leannu nabiguba salى اllahu alيyh wasalam ninkan su-aalahaasuu weydiiyey ma soo guursatay waalimiyaa jirta dhimirkaagu ma dhammaystiran yahay su-aalahaasuu nabigu weydiiyey salى اllahu alيyh wasalam faamara bihi nabigu salى اllahu alيy waslm ninkii u amray an yurjama in la rajmiyo dhagax lagu dilo bilmusallaa fi lmusallaa makaanu dukashada meelihii fagaarihii ciidda lagu tukan jiray meelihii makaanada ciidda lagu tukan jiray meelaha hala geeyo ha lagu dilo ayuu rasuulku salى اllahu alيyh wasalam falamaa adlaqathu ninkii markay xanuunjisay oo ay asiibtay alxijaara dhagaxdii markay xanuunjiyeen oo dhagaxdii ay ku dhaceen jamaza waa orday naftu waa iska xanuun badan tahay markuu xanuunsaday haddana isagaa isku qirayay oo dhahayay waan sinaystay hallay dilo dhahayay xanuunkii markii naftii ay taabatay waa cararay oo waa orday xataa udrika ilaa lagu haleelay oo lagu soo qabtay bilxarati fi lxara shiilmadowda meesha shiilmadowda la yidhaaho dhagaxlayda ah ee madiina waa meeshii dagaalkii xarana uu ka dhacay cahdigii yaziid yaziid ibna mucaawiya meeshii dagaalku uu ka dhacana xilligaas waa xara xilligaasna xara waa loo oqon jiray ilaa xilligii nabiga sala allahu aleyh wasalam fa qutila waa la dilay marka dhagaxaa lagu dilay قال الشhيk رحimه الله تعالى حdثنا أبواليمان الحكم بن نافع الحمسي قال أخبرنا شعيب شعيب بن أبي حمزة الحمسي عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مصيب أن أbا هريرةa قاaل أtىa رجuل miن أسلم riwaayad horu ku xoojina waa isنaad kale haddana xadiiska hadduu kusoo celiyey isنaad kale رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم ayuu u tegey والxaal huwa rasuulku صلى الله عليه وسلم في المسجد uu ku sugan yahay فناadaahu ninkii rasuulku u dhawaaqay صلى الله عليه وسلم faqاala wuxuu yihi ninkii ya rasuul اللahi rasuulka ilaahayow ina alaakhira dulligu qad zanaa waa zinaystay alaakhira bimacnaa alardal yuriidu nafsah isagaana iskula jeeda dulliyaa noqday rasuulka ilaahay nafteyda iga qaalib noqotay waa dulloobay waan sinaystay ina alaakhira dulligu qad zanaa waa zinaystay yuriidu yacni nafsahu naftiisu ula jeedaa fa acrada canhu rasuulku salى اllahu alay wasalam ninkii waa ka sii jeestay fatanaxaa ninkii haddana waa fogaaday oo wuxuu u dhewaqaaqay lishiqi wejhi nabiga dhinaciisii uu jeestay salى اllahu alيyh wasalam alladii dhinacaas oo acrada nabigu salى اllahu alيyh wasalama uu u jeestay qibalahu wejigaas dhinaciisa uu u jeestay uu ka daba jeestay ninku faqaala markaasuu wuxuu yidhi ninkii yaa rasuula اllahi ina alaakhira qad zana dulligu waa sinaystay faacrada canhu nabigu waa ka sii jeestay salى الlahu alيه waslm fatanaxa ninka haddana waa fogaaday oo lishiqi wejihi nabiga wejigiisa salى الlahu alيه waslm wejigaa dhinaciisa ayuu u fogaaday alladii wejigaas oo acrada nabigu salى الlahu alيه waslm uu jeestay qibalahu nabiga salى الlahu alيه waslm dhinaciisii haddana uu ka daba jeestay uga fogaaday ninkii faqaala markaasuu wuxuu yidhi ninkii lahu rasuulka salى الlahu alيه waslm dalika alkalaam asaabiq hadalkii haddaanu soo marnay ayuu ku soo celiyey faacrada canhu haddana nabigu salى الlahu alيه waslm waa ka sii jeestay fatanaxaa lahu fatanaxaa rajulkii lahu nabiga salى الlahu alيه waslm ayuu haddana u fogaaday dhinacii uu jeestay u fogaaday alraabica almarata araabica mar afaraad falama shahida calىa nafsihi arbaca shahaadaat afar goor markii nabig uu naftiisii ku qiray ninkii oo afar goor uu ku markhaati furay inuu sinaystay ninkii dacaahu nabigu waa u yeeray salى الlahu alيه waslm faqaala rasuulku salى الlahu alيه waslm hal bika junuun qaala laa faqaala الnabiyu salى الlahu alيه waslm idhabuu bihi la taga farjumuuhu soo rajmiya oo dhagax ku soo dila wa kaana qad uxsina wuxuuna ninku ahay nin hore usoo guursaday qaala shayku raximah اllahu tacala wcani zuhriy waa mutasil bilisnaadi الsaabiq qaala zuhri wuxuu yihi faakbaranii waxaa ii warramay man samica jaabira bna cabd llahi alansaari jaabir bna cabdillahi alansaari ruux maqlay ayaa aniga ii warramay qaala markaasuu wuxuu yidhi jaabir kuntu waxaan ahaa fii man maca man duul micigoodaan ahaa duulkaasoo rajamahu ninka rajmiyoo dilay dadkii dhagaxa ku dilay ayaan ka mid ahaa farajamnaahu waan rajmino waan dilnay bilmusallaa filmusallaa makaanu dukadka meelaha ciidaha lagu tukado barxadda ah barxaddaasaan ku rajminay bilmadiinati fi lmadiina musallahaasoo bilmadiinati fi lmadiina magaalada madiine dhexdeeda ku sugnaa halkaasaan ku dilnay falamaa adlaqatu ninkii markay xanuunjiyaan alxijaaratu dhagaxdii jamasa waa orday xataa adragnaahu ilaa aan gaarno bilxarati fi lxara meesha xarada la yidhaahaan ku soo qabannay farajamnaahu xataa maata ilaa uu ka dhintay ninkii waa rajminay qaala shaykhu raximah llahu tacaala baabu lkhulqi hada midkani baabu axkaami lkhulci khuluca axkaamtiisii ayuu u baab yahay wa kayfa sidee buu adalaaqu furiinku ahaadana waa u baab furiinkaasoo fiihi fii lafdi lkhulci lafdiga khulciga dhexdiisa furiinka ahaadee waa sideena waa u baab baabkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa khulucu waa nooc min anwaaci dalaaq anwaacda dalaaqa nooc ka mida weeye laakiin wuxuu uga duwan yahay khulucu waxaa weeye alfurqatu alfurqatu biciwadin alfurqatu biciwadin khulucu waxa weeye waa ninka xaaskiisa inuu ku furo ciwad oo dalaaqada inuu ka iibsado dalaaqada inuu ka iibsado uu yidhaaho hal kun oo doolar ayaan kugu furay laba kun oo doolar ayaan kugu khulcay kaasaa waxaa la yidhaahaa khuluc waxaana laga keenay asal ahaan xagga luqada khuluca min khalactu thawbi maradaydii ayaan siibay maradii ayaan iska siibay liannahu zawjka iyo zawjadu mid walbaa midka kaleu astur iyo lebis uu u yahay sida ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna oo lebisaad isku tihiin ayuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala marka khulciga lebiskaasaa la siibi waa la kala tegi waa la kala tegi laakiin waa alfurqatu biciwadin waa in yacni qarash iyo ciwad iyo inuu xaaskiisa ninku naagtiisa uu ku furo ayaa waxaa la yidhaahaa khuluc waxaa kaloo sheekhu uu tarjamaystay wa kayfa dalaaqu fiihi uu yidhi muxuu ula jeedaa intaas wa kayfa sidee buu addalaaqu furiinku sidee ahaaday dalaaqaasoo fiihi fii lafdi اlkhulci lafdi اlkhulci dhexdiisa furiinka ahaaday waa sidee bimacnaa qaybtaa sheekhu wuxuu ula jeedaa haddii qofku lafdu dalaaq uusan ku dhawaaqin ee uu lafdulkhulci adeegsado hal yaqacu dalaaqu bimujaradi lafdi اlkhulci haweenaydu ma ku furmee lafdulkhulci bis dallaqtuki ma dhihin wuxuu yidhi khaalactuki calaa alfin kun doolaraan kugu khulcayu yidhi dallaqtuki ma dhihin waan ku fura ma dhihin dalaaqu sidaas ma ku dhacaa jumhuur ulculamaa waxay leeyihiin wa minhum alimaamu shaafici dalaaqu waa ku dhuci lafdu lkhulci oo uma baahna inuu ku dhawaaqo lafdu dalaaq lafdu dalaaq inuu yani ku dhawaaqo uma baahna sidaasay rajaxeen jumhuuru yani a'ima oo uu ka mid yahay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala wa qowlihi tacaala qowlka ilaahayna waa u baab caza wajalla ilaahay uu yidhi jala jalaaluhu walaa yaxilu lakum xalaal idinma aha raggiyaa lala hadli waa khidaab lilaswaaj raggiyaa lala hadli raggii haddaad tihiin xalaal idinma aha an ta'khuduu inaad qaadataan mimaa yoladii ka xaggiisa inaad ka qaadataan aataytumuuhunna dumarka aad siiseen shay-an wax inaad ka qaadataan meherkii aad siiseen inaad ka soo ceshataan xalaal idinma ahan waa xaaraam ilaa an yakhaafaa ninka iyo naagta isqaba inay cabsadaan maahane allaa yuqiima xuduud allah ilaahay xuduuddiisi iyo soohdimaha ilaahay inaysan oogaynin labadooda inay ka baqaan maahane xuduudullah maxaa loola jeedaa almucaamalatu bikhayrin waa in si khayra maaragtaahi lagu mucaamaloodo almucaamalatu bimacruuf waa wanaag in lagu wada joogo wanaaggii in lagu wada joogo ayay ka baqeen waxay ka baqeen inay isku dembaabaan waxay ka baqeen midkood midka kale inuu ku xadgudbo markaas waxaa iman kara oo ilaahay uu banneeyey in meherkii laga qaadan karo haweenaydii min baabi alkhulci looga qaadan karo min baabi alkhulci maalan iyadiiaba furiinkii codsanaysa oo waxay leedahay saan kuma wada noolaan karnee war iska kay fur isaguna wuxuu leeyahay haddee furiin anigu diyaar uma ahayn adigaa furiinka albaabkiisa furaye qarash isii qarashkii oggolaanay markaas wuxuu leeyahay intaasoo lacagahan kugu furay haddii marka wada noolaashadii ay socon weysay oo haweenayduna ay dalbanayso dalaaqii zawjkii wuxuu xaq u leeyahay inuu lacag ka qaato ama maharkii soo celi uu yidhaaho sidaana markaa lagu kala tago khulucu marka dalaaqa wuxuu uga beddelan yahay rajco ma lahan haweenaydu marba haddii dalaaqadeedii ay iibsato ninkii ma dhihi karo raajactuki waan ku soo ceshaday ma dhihi karo rajco ma lahan ama dalaaqu hadduusan saddex gaadhin rajcuu leeyahay dalaaqu hadduusan saddex gaadhin islaantiina ciddadii ay ku dhex jirto dalaaqu rajcuu leeyahay leannahu haddii rajco loo samayn lahaa ninkii isagoo lacag qaatay dee faa'iidada lacagta uu ku qaatay maxay tahay haddii rajco sharcigu u oggolaan lahaa faaidada lacagta uu ku qaatay maxay tahay qaala shayku raximah اllahu tacaala waajaaza cumaru cumar wuxuu banneeyey waa cumar bnu اlkhadaab alkhulca khulca haweenaydu inay dalaaqada yacni iibsato waa banneeyey sayidina cumar duuna suldaani duuna idni suldaan madaxweynaha fasaxiisa la-aantiisuu banneeyey oo asagu sayid cumar wuxuu qabaa madaxweynaha inuu idmo ama qaaligu uu khulca idmo shardi ma aha ninka iyo naagtu labadoodaa ku heshiin kara bis waada madhabu shaaficiya madhabka shaaficiyadana saasay qabaan oo madhabkii sayidina cumar ay shaaficiyaduna qabaanoo shaaficiyadu iyaguna waxay leeyihiin laa yaxtaaju alkhulcu ilaa idni suldaani wa gayrihi min alqaadi suldaan iyo qaali iyo cidna uma baahna labadooda hadday ku heshiiyaan aan lacagtaa ku kala tagno saasuu dalaaqu ku dhici wa ajaaza cumaru cumar wuxuu baneeyey alkhulca khulcuu baneeyey duuna suldaani duuna idni suldaan suldaanka idankiisa la-aantiisuu baneeyey wa ajaaza cuhmaanu cuhmaan bnu cafaan isna wuxuu baneeyey alkhulca khulciyo asaguna uu baneeyey duuna ciqaasi ra'sihaa islaanta madaxeeda madaxaas xarigiisa xariggaas wixii ka soo haray duunada bimacnaa siwaaw xarigga ay tinta ku xidhanayso xariggaas wixii ka soo haray inay islaantu isku furato ayuu banneeyey macnaa qadarka ay ku isku khulcayso intuu la egyahay meeshaa wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo islaantu qadarka ay isku khulcayso iyo hantida ay bixinayso si dalaaqadeedii ay ku iibsato intee la eg yahay sayid cuhmaan marka isagu wuxuu banneeyey oo u iftooday wixii xariggaas tinta layskugula xidhayo taaka iyo miyaa la yidhaho hadda casrigan la joogo waa intaas taakada waxaan la yidhaaho qadarkaas uun waxaan ahayn haba yaraadee khuluc waa ku ansix laakiin waxaas taakada iyo wuxuu yidhaho wax aad da'iil aho yacni laa yuqaabal bimaal wax maal weyn lagu tilmaami karo ma aha kaasoo kale inay isku furato ma ogol ma oggola sayidunaa cuhmaan oo sharcigu ma oggola laakiin waxaas wixii ka weyn waa la isku furan karaa islaantu waa isku furan kara laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin a'immada shaaficiya madhabka shaaficigu waxaa shardiga uun mutamawal waxa maalba hadduu yahay hal dollar ba allah ka dhigo islaantu waa isugu iibsan karta wuxuu madaxa lagu xidhayo naftiisa haddii wax la kala iibsan karo ay yihiin oo dukaanba laga soo iibsan karo hadday yihiin a'immada shaaficiyadu waxay qabaan khuluc waa ku ansixi khulucu muqadar ma aha waxba laguma qadarin hay wa yaraado ha weynaado qaala shayku raximah اllahu tacaala waqaala daawuusu daawuus bnu kaysaan faqiihii yaman weeye isaguna wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala qowlka ilaahay markuu fasirayey ilaa an yakhaafaa ninka iyo naagtu inay ka cabsadaan maahane allaa yuqiima xuduud allah xuduudda ilaahay inaysan oogi karin inay ka cabsadaan maahane markuu fasirayey fii maa shayna ay uga baqaan saasuu ku fasiray fii maa shayna ay uga baqaan shaygaasoo iftarada ilaahay uu ku waajib yeelay likulli waaxidin mid walba ilaahay uu ku waajib yeelay waaxidkaasoo minhumaa labadooda ka mida calaa saaxibihi saaxiibkiisana uu ugu waajibay oo fi lcishrati dhaqankii iyo wasuxbati saaxiibnimadii ah saaxiibnimadii ma sii socan karto haddii ay ka baqaan oo wanaaggii ma sii socan karo ay ka baqaan waa iskhulci karaan saasuu aayadda ku fasirayu waana jumhuurulmufasiriin sida aayadda ay ku fasiraan walam yaqul walam yaqul iyaa dhahaya waa min qowli اlbukhaari imaam bukhaariya hadalkaas wata qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi walam yaqul daawuus ma uusan dhihin qowla sufahaa dadka dabaallada hadalkooda oo kale dad dad kale aayadda si kale u fasiroo khalada sufahu ku tilmaamay sufahadaa waxay yidhaaheen oo aayadda ay ku fasireen waxay yidhaaheen laa yaxilu ayaa loola jeedaa aayadda macnaheedu laa yaxilu khulucu xalaal ma ahan ayay sufahadu yidhaaheen xataa taquula ilaa sawjadu ay ka tidhaaho laa akhtasilu anigu qubaysan maayo laka liajlika adiga dartaa min janaabatin janaaba uga qubaysan maayo waa markay isku diiddo wey alaabti ay diiddo alaabti markay diiddo bes ayaa khulucu uu xalaaliya kuwa sufahaha saas yidhi wey aayadda sidaa ku fasiray oo waxay yidhaaheen ilaa an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah maxaa loola jeedaa xuduud allah inaysan oogi karin laa aktasilu laka min janaaba hadday tiraa markaasaa khuluc bannaanya aayadda saasaa l kuwaas wuxuuhi waa sufahu yacni duruufo kastaa iman kara oo khuluca iman keeni kara khuluca waxaa keeni kara islaanta inay naashiisan noqotaa keeni kara waxaa keeni karta iyadii inayba fiican tahay oo ninkii ay diidan tahay iyada waa fiican tahay lakiin ninkii ilaad maba ku rababa oo maxaadan igu rabin biduuni sabab maba ku rabo dalaaqadaadan iga iibso biduuni sabab iska bannaan yahay o qolo marka sufahadii sideedoo kale daawus ma dhihinoo sufaha waxay yidhaaheen laa yaxilu xataa taquula laa aktasulu laka min janaaba oo isku diido ninka bes markaasu bannaan yahay qaala alimaam الbukhari raximah اllah taala xadaثani azhar ibnu jamiil azhar ibnu jamiil waa basrigii laysa lahu fi saxiixi الbukhaari ila hada alxadiis halkan xadiisku kitaabka dhan buu ku leeyahy qala xadaثana cabdulwahab cabdulwahab ibn cabdilmajiid الثقفي قال حدثنا خالد وخالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس صحابي الذي جري ثابت بن قيس إسلام تيسي أي أتت النبي النبي أتمن صلى الله وسلم وبارك عليه إلا خلع مربى هدي الجوغو عدسي فرينك إسلام تاله إسلام تاله بوضان يسمر إلا إذا وحيب سنيسي إذا وحيب سنيسي إسلام تاسا النبي أتمن صلى الله عليه وسلم وقبي جري ثابت بن قيس فقال وحيت الإسلام يا رسول الله رسولك إلهيو haabit bnu qays ninkayga la yidhaha maa actubu calayhi ku canaanan maayo ninkayga fii khuluqin dhaqan iyo dabeecad ku canaanan maayo walaa diinin diinna ku canaanan maayo ninkayga diintiisuna waa fiican tahay oo nin diinta ku dhaqmo w akhlaaq iyo dhaqankiisuna wuu toosan yahay labadaba kuma haysto labadaba kuma haysto walaakinii anigu akrahu waxaan kahanaa rasuulka ilaahi alkufra jisaarid fi lislaami islaamka dhexdiisa inaan jisaarnimo ku sameeyo ayaan diidanahay ee ninkaygu waa toosan yahay xoogaa jisaaridan ka baqiyo xuduudda ilaahay inaan oogi waayo ilaa an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah ninkaygu waa toosan yahay laakiin anaa waxaan iska baqay ninkayga inaan ku xadgudbo lakiin ninku waa ii toosan yahay hadda ninkii haddii uu toosan yahay maxay rabtaa dhibka maxaa keenay aimada xadiisku waxay leeyihiin riwaayatu ibnu maaja oo fii sunan ibnu maaja ayaa sababta keenay islaantu ninkeeda ay ku diidanta riwaayatu ibnu maajah waxay leedahay kaana damiiman ninku haabit ibnu qays ma qurxoonayn waa laga qurux badnaa waxay leedahay marka riwaayatu ibnu maajah waxaa ku yimid inay tidhi islaantu wallaahi lowlaa makhaafat اllahi tacaala ilaahay haddaanan ka baqi lahayn idaa dakhala calaya haabit ibnu qays hadduu ii soo galo labasaqtu fii wejhi wejigiisaan candhuuf uga tufi lahaa foolxumada wejiga saaran kaliya waa cibaado badan yahay waa diin fiican yahay waa dhaqan fiican yahay laakiin rasuulka ilah xoogaa suuraddiisa guriga hadduu iisoo galo waxaan isiraa wejiga candhuuf ma iga tuftaa lakiin ilahan ka baqayo ilaahan ka baqaya in ilaahay cuquubadiisa igu dhacdo ayaan ka baqaya marka waxayd rasuulka ilaahay sabab kale ma jiro laakiin xoogaa ninkii quruxdiisii iyo qurux meesha ma taallo la dhaqmi waayo waxaa kaloo riwaayaad kale ku yimid riwaayo kale waxaa ku yimid inay islaantu sababka caddaysay oo ay tiri huwa ashadduhum sawaadan dadka waa ugu madow badan yahay wa aksaruhum dadkana waa ugu gaabi badan yahay labadaas cilloo isku darsaday wa aksaruhum qaama dadkana waa ugu joog yar yahay oo waa gaaban yahay wa aqbaxuhum wejhan xagga wejigiisana dadka waa ugu foolxumo badan yahay wejigiisa waa foolxum badan yahay rasuulka ilaahay marka riwaayaadkaas waxay tilmaamayaan sababta ay ninka ku diidan tahay xagga mandarka inay tahay mandarka iyaduna waa caddayso fii saxiixi albukhaari waxaa lagu caddeeyey diintiisana inaysan durayn akhlaaqdiisana aysan durayn laakiin xoogaa rasuulka ilahi waxay leedahay ninkii qofka haddaanan ku qanacsanayna jisaarniman ka baqi inaan si xun inta ula dhaqmo aan ku dembaabo si xun inaan ula dhaqmo oon ku dembaabo ayaan ka baqi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه wasalam qaalat nacam faqaala rasuulu الlahi salى اllahu wslam walaakinii akrahu اlkufra fi اlislaam faqaala rasuulu الlah rasuulka ale salى اllahu wslam wbaaraka caleyh markaa wuxuu yidhi ataruddiina calayhi xadiiqatahu beertiisii uu meherka kuu siiyey dib ma ugu celinay meherkii uu ku siiyo beerta ahayd ma u celinay qaalat nacam qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam iqbal ilxadiiqa haabit ibnu qaysow ka aqbal beerta wadalliqhaa tadliiqa wadalliqhaa fur tadliiqatan furid fur iska fur macnaa khulcaa loola jeedaa beertii uu ka aqbalay saasuu ku khulcay waa isku furatay marka meherkeedii ayay isku furatay xadiiskaasina wuxuu deliil u yahay khulcu inuu dhacay xilligii nabiga salى اllahu alي wasalam wbaaraka calayhi inuu dhacay qaala shayku raximah اllahu tacaala qaala abu cabdillahi اlbukhaari waa bukhaari uula jeedaahe qaala abu cabdillahi اlbukhaariya wuxuu yidhi laa yutaabacu zuhayr laguma raacsana waxaan leeyahay ashar asharkii ashar ibnu jamiil oo shaykhu lbukhaari ahaa laa yutaabacu ashar laguma raacsana fiihi fii hada alxadiisi xadiiskan laguma raacsana can ibni cabbaasin calaa dikri ibni cabbaas cantaasi waa macnaa calaaw can ibni cabbaasin calaa dikri ibni cabbaas sheegidda ibnu cabbaas uu ashar ku sheegay sanadka laguma raacsana culimmada intooda badan xadiiska waxay ka dhigeen mursal meesha isagu ashar uu ka dhigay xadiis mutasil ah ila ashar isagu mutasil uu ka dhigay ibnu cabbaas uu sheegay xadaثnii أshar بن jamiil qaala xadaثana cabdالwahaab الthaqaفي qaala xadaثana khaalid can cikrama can ibni cabaas uu yihi xadiisku muxuu noqonaa mutasil mutasiluu noqon mutasiluu ka dhigay laguma laguma waafaqin culimmada akarkooda waxay ka dhigeen mursal oo waxay iska xadfeen ibn cabaas ibn cabaas ayay isnaadka ka xadfeen laakiin culimmada muxadisiintu waxay leeyihiin marka bukhaari leeyahay laa yutaabacu fiihi can ibni cabaas xadiiska ibnu cabaas in lagu sheego isnaadka laguma waafaqin ashar marka la leeyahay waa bikhusuusi dariiqi khaalid اlxadaa waa markii xadiisku ku yimaado dariiqa khaalid اlxadaa markuu ku yimaado amaa markii duruq kale uu ku yimaado duruq kale waxaa la arkay ibnu cabaas sheegtay bukhaari markuu leeyahay ashar laguma waafaqin dikriga sheegidda ibnu cabaas laguma waafaqin waa bikhusuusi dariiqi khaalid اlxadaa khaalid ulxadaad dariiqiisa amaa duruq kale markii la fiiriyo waaba noo imaan doonaan duruq kale waxaa jirta ibnu cabaas sheegtay noo imaan doonaan qaala alimaam الbuخari raximah اllah taala xadaثna isxaaq alwasidi isxaaq ibnu shaahin ayuu ula jeedaa isxaaq ibnu shaahin alwasidi qaala xadaثna khaalid waa khaalid ibn cabdillaahi khaalid الdaxaan labada khaalid hadday isku xigsadaan kan horaa daxaan ahayo can khaalidin alxadaa can cikrama ana ukta cabdillaahi bni ubay cabdullaahi ibnu ubay walaashiis islaanta iskhulucday riwaayadan maxay sheegtay inay walaal la ahayd cabdullahi ibnu ubay raiisulmunaafiqiin ra-iisulmunaafiqiin walaashiis islaanta iskhulucday bi hada isnaad uu noo sheegay yaa noo sheegaya daxaan khaalidu daxaan wa qaala wuxuu yidhi khaalidu daxaan fii isnaadihi wuxuu ku yidhi ataruddiina xadiiqatahu beertiisii ma u celinaya calayhi ma sheegin riwaayadii hore calayhi ataruddiina calayhi dariiqan ma sheegin ataruddiina xadiiqatahu beertiisa ma celine qaalat nacam faraddathaa beertiiyay celisay wa amarahu fadallaqahaa nabigu markaa amar uu siiyey sala allahu alay wasalam haabit ibnu qays fadallaqaa islaantii marka saasuu ku furay qaala imam bukhari raxima llah tacala waqaala ibraahim ibnu dahmaan ibraahim ibnu dahmaan wuxuu yihi ibraahim ibnu dahmaan can khaalidin waa khaalid ulxadaa dariiqii haddana ku yimi dariiqii ayuu haddana ku yimi khaalid ulxadaa can cikrama can الnabiy soo ma aragti ibn cabaas ma sheegin ibn cabaas ma sheegin can cikrama can ibni cabaas uu ahaa dariiqii hore oo markuu dhahayey laa yutaabacu fiihi can ibni cabaas laguma raacsana sheekhan isaga kuma raacin soo ma aragti waxase uu iska yidhi dariiqii ibraahim ibnu tahmaan isagu wuxuu yidhi can khaalidin can cikrama can الnabiy muxuu ka dhigay mursal dariiqaas wuxuu ka noqonaya irsaal lanna cikrama lam yudrik rasuul الlah ikrama sooma gaarin rasulku salى اllahu alيه wasalam barak taabicu taabicu wadalliqhaa saasay ahayd riwaayadan saasuu ku yimi wadalliqhaa iska fur islaanta qaala alimaam الbukhari raximah llah taala wa can ayuub waa mutasil bilisnaadi saabiq waxay ka dhigan tahay rawaa ibnu dahmaan can ayuub ibni abi tamiima ayuub sakhtiyaanigii weye ayuub sakhtiyaani روى ابن الضهمان عن أيوب ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس سمع ركتد وحان مرينا هذا الطريق كلا وحان قارني ابن عباس الشيقي لكن في الطريقة ابن عباس الشيقي خالد الحذاء كما إيمان إسناد كان خالد الحذاء كما جرو خالد الحذاء كما جرو إلا مركز الشيخ ودهي لا يتابع فيه عن ابن عباس ابن عباس sheegidiisa laguma raacin sheekayga markuu dhahayay bikhusuusi dariiqi khaalid alxadaan madruq kale ibn cabaas sheegtaa jirta kanaba ka mid a dariiqana ka mid ibn cabaas sheegay wa can ayub bn abi tamiim can cikrama can ibn cabaas annahu qaal jaءat imra'atu haabit ibni qays ilaa rasuuli illahi salى allahu alيه wasalam faqaalat ya rasuula allahi inii laa actubu calaa haabit ku canaanan maayo fii diinin walaa khuluq diinna ku canaanan maayo dhaqanna ku canaanan maayo walaakinii laa udiiquhu ma awoodo ay laa udiiqu mucaasharatahu dhaqankiisa ma awoodo waa licadami jamaalihi ma qurxoona sidii riwaayad hore aan ku soo marnay ma awoodo inaan la dhaqmo inaan la dhaqmo ma awoodo inay tiro faqaala rasuulu lahi rasulka al salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi fatarudina calayhi xadiiqatahu qaalat nacam beertiisa ma u celinay qaala shayku raximah اllahu taعala xadaثanii moxamed bn cabdillahi bn mubaarak almukarimiyu qaadi xalwaan waa qaali u ahaan jira meel xalwaano la yidhah ayuu qaali ka ahaan jira qaala xadaثanaa quraad abu nuuxin cabdiraxmaan ibnu khaswaan almacruuf biabi nuux laysa lahu fi صaxiixi الbukhaari ila hada alxadiis bukhaariga o dhan ba halkan xadiisuu ku leeyay qaala xadaثanaa jariir ibnu xaasim albasriy can ayuub asakhtiyaanigi waa haddaan soo marnay ayuub sakhtiyaani can cikrama can ibni cabaas fiiri haddana dariiq kale o ibn cabaas sheegay laakin laysa min dariiqi khaalid alxadaab ma aha قال إذا حدد طريق اسمه سمارك عن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم مقون سنيو على ثابت في دين ولا خلق قون سمي إلا أني أخاف الكفر جساردا كبقى ما دام أسن قرحونين أن سحن أن كأرصدو سحن أن كلا دقمو ومركا أن دنبابه ينك عبسن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه حديقته وعلسي ثابت بن قيس وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس وأمره ففارقها وفارق أمره قال الشيخ رحمه الله تعالى حدثنا سليمان سليمان بن حرب قال لي مكو قال حدثنا أحمد أحمد بن زيد البصري عن أيوب سختياني عن عكرمة أن الجميلة في طريقة طريقة كانوا خلافي أه وحا اسخلافي هدنا xertii ayuub xertii ayuub ayuub sakhtiyaani xertiisii ayaa iskhilaafay ibnu dahmaan iyo waxaanu ku soo qaadanay iyo jariirba inay wasliyeen ayaan ku soo qaadanay ay wasliyeen laakiin waxaa khilaafay xamaad xamaad isagu mursal uu ka dhigay xadaثanaa xamaadu can ayuub عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس حماد أسوي ابن عباس مشي وحرتي أيوب هذا ناس خلاف يسوي عن عكرمة أن جميلة قبر جميلة لديه جري والرواية كل قد مقعودي قبر انت الرواية وضن مقعد سوانا المرد رواية أقول رونا وحيا هيد نيتري وحيا هيد أخت عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي رئيس المنافقين ولا شيء سيهيد هل كان رواية شيكتي مقع قبر اسخلوا عدي قبر اسخلوا عدي مقعده halkan riwaayaa sheegtay ana jamiila gabadha jamiila la dhihi jiray fadakara xamaad wuxuu sheegay alxadiis asaabiq xadiiska haddaan soo marray qaala shayku raximah اllahu tacaala قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة هذا midkani baabu xukmi shiqaaqi khilaafka xukunkiisii ayuu u baab yahay khilaafka maxaa loola jeedaa ashiqaaq bayna zawjayn labada zawj haddii ay iskhilaafaan xukunkiisu muxuu noqon ayuu u baab yahay wahal yushiiru xakamka ayaan u celinaynaa faacilka wahal yushiiru xakamku fabcaثuu xakaman ayaddaas xakamka ku yimid fabcaثuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahum xakamkaasaan celiyay wahal yushiiru xakamka xakamku ma ishaara bilkhulci islaantu inay iskhulucdo ma ishaara cinda daruurati dhibaatada agteeda ma ishaare ahoo ila alkhulci loo baahdo odagii xakamka ahay oo la yidhi shiqaaqan daawe sharcigu ma u ogol yahay inuu khuluc uu ishaaro oo khuluc uu ku taliyo jawaabtu waa haaw calaa madhabi اljumhuur loo ogol yahay masalada uu rabo sheekhu halkan uga hadlo waxaa weeye shiqaaq hadduu dhex maro labada zawj oo isqaba in furiinka lagu degdego ma ahan furiinka waxaa ka horeeya masaalig fara badan iyo waddooyin fara badan oo suurtagal ay tahay guriga in lagu badbaadiyo waddooyinkaas waxaa ka mid a waddooyinka ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamay wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcaثuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha ilaahay jala jalaaluhu wuxuu yidhi haddii khilaafka labada zawj aad ka baqdaan fabcaثuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha laba xaakim ha la soo diro waa xaakim ka socda qoyska haweeneyda xaakimkana loolama jeedo ogaaw qaalin loolama jeedo ee ulajeedada laga leeyahy waa oday uun oday mas-uul ahoo caaqil ah oo islaanta qoyskeeda ka socda iyo nin kale oo caaqil ahoo ninka qoyskiisa ka socda labadaas guriga ha ka wada tashadaan guriga in la badbaadin karo iyo inaan la badbaadin karo wixii maslaxadu ay ku jirto ayaa gurigaas ay ku talinaya ilaahayna jala jalaaluhu wuxuu ballan qaaday in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahum labadaa oday oo gurigaa maslaxaddiisa ka talinaya hadday ilaahay dartii u shaqaynayaan oo islaax ay doonayaan tawfiiquu ilaahay keenaa laakiin haddii uun laalaab iyo maaragtaahay meel meel u leexi iyo hadday meesha soo gasho tawfiiqdaa lumaysa ilahay wuxuu ballan qaaday labada oday haddii ay ilaahay dartii wax u islaaxinayaan meesha xalku ku jiro ima talaaq wa ima alimsaaq inuu ilaahay waafajinayo oo ilahay ballan qaaday jala jalaaluh marka bukhaari wuxuu ku leeyahay wahal yushiiru xakamku ma ishaara bilkhulci cinda daruurati ila alkhulci haddii markaa daruuro loo baahdo khulucii xakamku ma ishaare khuluca marka yaa ishaare xakamkee xakamka ishaaray leannahu zawjku odaga xaggiisa ka socda wuxuu usoo wakiilanaa fi dalaaqi majaanan aw ilkhulci bilciwad wuxuu leeyahay aniga waxaan kuu wakiishay haddii aad xal u aragtid oo ciddaa la badbaadin waayo waxaan kuu wakiishay odayow inaad iga furtaba islaanta adaa wakiiliga ah igaad furto dalaaq majaanan oo waxba aanan ka iibsanayn ama wuxuu u soo wakiilanaa dalaaq oo bilciwad lacag iga soo qaadi lacag iga soo qaad saasaan kuu wakiishay iyaduna markaas odaga xaggeeda ka socda waxay u soo wakiilaneen bedlulciwad haddii meesha khulac ay ka doonayso lacagaan maaragtaahay siinayaa ninkaas inaan la noolaado ma doonaye saas go-aanka ku soo gaaro kusoo badbaaday haddii xal kale la waayo iyo qabuuli dalaaq dalaaqana isoo aqbal ayay leedahay waxaa marka ay isku khilaafeen madaahibtu ninkan oo wakiilu zawj ah haddii zawjku uusan dalaaq toos u wakiilan oo uusan dhigin waxaad wakiil iiga tahay dalaaq islaantaa haddii xal kale la waayo inaad iga furto ayaan ku wakiishay hadduusan dhihin ma la istiqlaali karaa dalaaq madaahibtaa isku khilaafeen odogan jeebkiisa wax ma ka furi karaa iyadoon dalaaqii loo wakiila maalikiyadu waxay leeyihiin laa yaxtaaju alxakamu ilaa tawkiil maalikiyagu waxay leeyihiin odogan inuu zawjku ku yidhaaho waan kuu wakiishay dalaaq maba u baahnee haddii odagu xal uu u arko islaamta in la furo hiblaayo saddex dalaaqo anaa ku furuu dhihi karaa dalaaquna waa fula dalaaqaasna waa fula maalikiya qabta laakiin jumhuuru lfuqahaa oo imaamu shaafici ay ka mid yihiin waxay leeyihiin odagan gurigan xalkiisa loo diray haddii zawjku uusan tawkiil dalaaq uusan ka haysan furiinkiisu waa bilaash waxna ma furi karo waxna ma dumin karo waxna ma dhisi karo waa una oda dhaqameed loo dirsaday wuxuun ka soo tali gurigaas bis waa shaaficiyadu siday qabaan odagaas wuxuu wax furi karaa haddii zawjka wakaalo rasmiga uu ka haysto u yidhaha waa ku wakiishay inaad islaantayda aada furto haddaad xal u aragtid وqowل الlahi taعaalى qowlka ilaahayna waa u baab jala jalaaluhu ilahi weli wain khiftum haddaad cabsataan shiqaaqa baynihima ninka iyo naagta khilaafkooda haddaad ka cabsataan fabcaثuu dira xakama min ahlihi xaakim ninka ahladiisa ka socda wa xakama min ahliha iyo xaakim islaamta ahladeeda ka socda dira qaala shayku raximه الlahu taعalى xadaثna abulwaliid wa hishaam bn cabdilmlik adayaalisi qaala xadaثna leyt leyt bnu sacdin اlmisri can ibn abi mulayka wa alqaadi fi xukuumati ibn zubayr dowladdii cabd llahi bn zubayr qaaligiisuu can ilmiswar ibni makhramata azuhriy qaala samictu nabiyu salى اllahu alيه wasalam yaquul ina bani اlmugiira lafta reer bani اlmugiira la yidhah waa laftii abijahal uu ka dhashay ista'danuu waxay idan weydiisteen fii an yankixa caliyu cali inuu guursado ibnatahum reer bani lmugiira oo qoyskii abijahla gabadhoodiiba inuu guursado ayuu markaas idan weydiistay oo nabigu idan weydiisana nabigu wuxuu leeyahay gabadhaada faadimo waxaan rabaa gabadhii abijahal inaan la guursado falaa aadanu nabigu wuxuu yidhi ma idmayo salى اllahu alيyه wasalam xadiis kale waxaa ku timid laa yajtamicu bintu caduwi illaah wa bintu muxamedi salى اllahu alي wslam wbaaraka calayh hal meel ku kulmi maayaan cadowga ilaahay gabadhiisii iyo gabadhii khayru khalqi illaah hal meel ku kulmi maayaan inuu rasuulku yidhi salى اllahu alيyh wasalam marka waxaa laga hadlaya shiqaaq iyo whal yushiiru اlxakamu biاlkhulci cinda daruura wuxuu keenay nebigoo salى اllahu alيyه wasalam sayidunaa cali yidhi gabadha abujahal gabadhayda in lala guursado fasixi maayo xadiiskan munaasabada uu ka leeyahay baabkii waa xaggi culamada qaar waxay leeyihin munaasabada meesha uu ka leeyahay waxaa weeye ashaara rasuulu llahi salى اllahu alيyه wasalam bicadami nikaax nebigu wuxuu ishaaray nikaax inuusan jiraynin oo gabadhiisa gabadha abujahal aan lala guursan karin uu nabigu ishaaray salى اllahu alيه wasalam marka fa yu'khadu min hada xadiiskan waxaa laga qaadanaya iguna leeyihiin xaakimku asaguna inuu ishaari karo khulci cinda daruura ilaa nabiguba wuxuu ishaaray oo uu caddeeyey inaan gabadhiisa gabadhaa cadowga ilaahay lala guursanaynuu nabigu ishaaray maxaa laga qaadanaa xaakimku asaguna waa ku tala bixin karaa khuluc ha la sameeyo gurigan ma dhisnaanayee hala khulco oo ku tala bixin karaa halkaasaa laga deliishan qaala shayku raximah اllahu tacaala baabun laa yakunu baycu اlamati dalaaqan baabun haadaa midkani baabun baabun laa yakuunu ma ahaado ayuu u baab yahay bayculamati addoonta beeceedu dalaaqan furiin ma ahaado oo furiin noqon mayo beecu ayuu u baab yahay waa masalo selafku ay isku khilaafeen ayuu rabaa sheekhu halkan inuu ka galo masaladaasi waxaa weeye islaantii oo addoonta ahayd oo ninka guriga u joogtay iyadii oo dhan ilaa waa addoon mamluuka ahe dadaa iska lehe sayidkii iska lahaa hadduu iska beeciyo addoontii la qabay oo nin guri u jeegtay ilaa sayidkeedu markuu rabu beecsan karaa sayidkeedii hadduu qolo kale ka iibsado ma furmi addoontii oo beecaasi dalaaq ma noqona waa furmi addoontaasi waxaa ku tegey ibnu cabbaas iyo ibnu mascuud iyo ubay ibnu kacbin iyo xasanulbisri iyo mujaahid iyo saciid ibnu musayb iyo kahiir min aselaf wax badanoo selafka ka mid a saasay ku tageen waxay leeyihiin islaanta addoonta ahee ninka guriga u joogta sayidkeedii hadduu qolo kale ka iibiyo addoontii yidhah hebelaan ka iibiyo bilaashaa u qabtaa mooye hebelaan ka iibiyo hadduu yidhaah haada albaycu yucaddu dalaaqan islaantii waa furmi addoontii laakiin madhabka imaamu shaafici iyo ala'ima alarbaca afarta madhab waxay isku raaceen oo isku waafaqsan yihiin laa yucaddu baycu اlamati dalaaqan addoontu kuma furmayso beecinta la beeciyey dalaaq ma leanno dalaaq wuxuu iska leeyahay alfaad alfaad la xadidayuu sharciga ku leeyahay ninku inuu furo mooye oo ninkii qabay uu furo mooye beecaasi dalaaq ma noqonayo sidaasaana afarta madhab ay iyagu ku tageen jumhuurta ilaa markaas cabdullahi ibn mascuud iyo ibnu cabbaas iyo ubay ibnu kacbi iyo saciid ibnu musayib iyo xasanulbisri iyo mujaahid ayaa waxay leeyihin beecaasi dalaaqu noqon qaala shayku raximah اllahu taعalى xadaثana ismaaciil bn cabd llaahi wاlmadani waa sheekii oo abtiga u ahaa imaam maaliga qaala xadaثanii maliku can rabicata ibn abi cabdiraxman waa rabicat الra'yi almadani can qasim bn moxamed aladi yantasib ilى abi bakr صidiq an caaisha radi allahu tacala canha zawji الnabiy salى اllahu slm wbaaraka calayh qaalat waxay tihi umna caaisha kana fii bariira addoontii bariire la dhihi jiray ثalaثu sunan ay ثalaثu axkaamin ayaa sunanta loola jeeda saddex ugunaa laga qaadanahay tiri bariira bariira oo xurayntii la xureeyey iyo beecii la iibiyey ee bariira saddex masaloy saddex xugun ayaan ka qaadanaya ixda sunan axkaamta midooda ugu horaysa annahaa bariiro uctiqad waa la xureeyey fakhuyirad marka waa la khiyaar siiyey markii la xureeyey fii zawjihaa fii sha'ni zawjihaa bariiro ninkeedii ninkaa sha'nigiisa ayaa khiyaar loo siiyey ilaa iyadii kafaa'adii yacni islama kafaa'a labadoodii isku kafaa'a ma ahanoo isagiina waa addoon ayadiina haddaa la xoreeyey xoogaa waa ka sarraysaa xagga kafaa'ada maadaama ay ka sarrayso sharcigu maxaa khiyaar u siiyey inay nikaaxa raalli ku noqoto iyo inay iska fasakhdo khiyaaraa la siiyey marka fakhuyirad waa la khiyaar siiyey fii zawjihaa taas marka masalada xukunkaas waa ka qaadanay tiri xuraynta la xureeyey bariira masalada aan ka faa'iidaysanay waxaa ka mid ay tidhi addoonta haddii la xureeyo iyadoo addoon qabo inay khayaar leedahay khyaar leanna waa ku dhibtoone iyadii waa xur isagii waa addoon waxaa laga yaabaa magaalo kale in laga iibiyaba iyo waddan kale loo dhigo miskiintiina halkan ay joogto ila addoon marba meelaa loo iibsanaa asaga iyadii waa ku dhibtoone mucaamaladiisa mucaamaladiisa nin layska iib iibsanayo iyadina ay xorta in meel loo kicinayo waa ku dhibtoone khiyaaraa la siiyey wa qaala rasuulu llahi rasuulka ale sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi alwalaau liman actaqa walaha waxaa yeelanaya qofkii wax xureeyey walaa-u lirhi ayaa loola jeeda walaha dhaxalka waxaa yeelanaya ciddii wax xuraysay wa dakhala rasuulu llahi rasuulka ale sala allahu wasalam mubaaraka calayhi waa soo galay walxaal alburmatu waa masalada saddexaad oo laga qaadanaye dherigiina tafuuru burmadu ay karayso bilaxmin hilib dherigu uu la karayo faquriba ilayhi nabigu sala allahu alay slam waxaa loo soo dhoweeyey khubsun muufe iyo udmun iyo goosaar ayaa loo soo dhowey waa maraqi goosaarkaasoo min udmi lbeyti beytka goosaartiisii ka mid a fa qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi alam ara alburmata dheriga ma arkin miya fiiha burmada dhexdeeda xaal laxmun hilib uu ku sugan yahay oo dheriga haddi hilibaaba idin karsamaye hilibkii sha'nigiisa bal ka warrama qaali waxay idhahan bala hilib waa noogu jiray walaakin daalika hilibkaas kuma aanaan keeninoo laxmun waa hilib hilibkaasoo tusudiqa bihi hilibka lagu sadaqaystay calaa bariira adigana sadaqada ma aqbashid oo sadaqadu xaaraami kaa tahayo maadaama khayru khalqillahi aad tahay hilibkuna wuxuu ahaa sadaqo bariiro lagu sadaqaystay wa anta adiguna laa ta'kulu sadaqa adigana sadaqada ma cuntid saasaan hilibkii kugu keeni weynay rasuulka ilahi sala allahu alay wasalam qaala rasuulku sala allahu alay wasalam calayha bariiro dusheeda hilibku sadaquu ku yahay walanaa hadiya aniga dhinacayga markii loo fiirinaya waa ii hadiyeynaysaan hadiyuu dhinacaygana ka yahay marka xalaal uu ii yahay rasuulku sala allahu alay wasalam intaasoo mas'alo ayaan ka qaadanay tir bariira sha'nigeeda culimmada qaarna kitaabayba ka alifeen axkaamta laga qaadanayo xadiisu bariira kitaab dhan ayay ka alifeenoo qaarkood waxay gaarsiiyeen afar boqol oo mas'alo in xadiiska bariira laga faa'idaysanayo masaa'ilka laga qaadanayo waxaa ka mid a masalada sheekhu tarjamaystay laa yakuunu baycu اlamati dalaaqan ilaa bariiro waa la beeciyey bariiro waa la beeciyey waxaana soo iibsaday umuna caaisha marka haddii la beeciyey bariiro nabigu salى اllahu wasalam mubaaraka calayh ma dhihin beecaasaa dalaaq noqday liannahu weli inay yani caqdigii iyo nikaaxii baaqi ku tahay waxaa deliil u ah khayaara la siiyey khayaara la siiyey waa ninkaaga ma rabtaa mise waa lagaa fasakha taas maxay deliil u tahay beecii inuusan dalaaq ahayn beecii inuusan dalaaq ahayn marka axkaam fara badana xadiiska laga qaatayo xaafidkuna waa kuu sheegayo wuxuu leeyahay waqad qadamtu fi lciqi kitaabu lciqi waxaan kusoo hormariyey ana alculamaaa culammadu sanafuu inay sanifeen fii qisati bariira tasaaniifa xadiiska bariira tasaaniif badan kutub badan in laga qoray wa ana bacdahum culamada qaarkood awsalaha wuxuu gaarsiiyey ilaa arbaci mi'ati faa'ida afar boqol oo faa'iido faa'iidooyinka laga qaadanayo xadiiska bariira walaa yukhaalifu dalika qowlu caaisha hadalka caaishana ma khilaafayo caaisha ay tihi saddex xugumaan ka qaatay iyo culimmada dhehaysa afar boqol oo xugumaan ka qaadanay halaatu sunan ay tihi leanna muraadda caaisha waxay ula jeedaa maa waqaca min alaxkaami fiiha maqsuudan khaasatan axkaamta waaweyn oo si khaasa loola qastay xadiiska un bay ula jeedaa laakiin tafaariicda iyo waxyaalaha laga farcanayo ilaa afar boqol oo masalo culamada qaaraa gaarsiiyeen waa xadiis aad u faa'iido badan wey qaala shaykhu raximah allahu tacaala baabu khiyaari alamati taxta alcabdi haadaa midkani baabu mashruuciyati khiyaari alamati addoonta khiyaarkeedii khiyaarkaas jidayntiisii ayuu u baab yahay idaa cataqad hadday xurowdana ay khiyaar leedahay taxta alcabdi addoon hoostiis hadday maaragtaa ku xurowdo inay khiyaar leedahay ayuu u baab yahay xadiiskii bariiru isaguna kusoo celin doonaa sheekhii ciwaanka unbuu bedelay iyo tarjamada unbuu bedelaye sheekhu masalada meesha uga hadli doono waxaa weeye haddii addoontu la xureeyo iyadoo ninkeedii uu addoon yahay dee kafaa'adiyaa kala sarrayso isku kafaa'a ma noqon maayaano iyaduna waa xur ninkeediina waa addoon sharcigu wuxuu khiyaar u siiyey inay nikaaxii ay iska fasakhi karto qaala shaykhu raximah allahu tacala xaddaثana abulwaliid wa hishaam ibn cabdilmelik adayaaris qaala xaddaثana shucbat wa hamaam hamaam ibnu yaxya albasriyu can qataada can cikrama can ibni cabaas qaala ibnu cabaas wuxuu ra'aytuhu ninka bariiro anaa arkay cabdan xaal u yahay asoo addoonahan arkay addoon iyadina waa xurooydi ninkiina addoon u ahaa yacni wuxuu la jeedaa ibnu cabaas zawja bariira ninkii bariira asoo addoonaan arkay qaala shaykhu raximah allahu tacala xadaثana cabdulaclى ibnu xamaad albasriyu qaala xadaثana whayb wahayb ibnu khaalid albasri qaala xadaثana ayub sakhtiyaani can cikrama can ibni cabaasin qaal daaka kaasi ninkaasi wuxuu ahaa muqiif riwaayadana magaciisa sheegtay ninkii barira ninka barira magaciisa muqiis cabdu bani fulaan reer bani fulaan addoonkeedu ahaa jira yacni wuxuu ula jeedaa ibnu cabaas zawja barira kaani waaba anigoo wuxuu yihi ibnu cabaas anduru ilayhi ninka barira waa anigu hadda fiirinayaad moodaa yatbacuhaa xaalu barira uu raac raacayo fii sikaki lmadiina magaalada madiine wadooyinkooda uu ku raac raacayo barira yabkii xaalu ooyayo calayha barira uu ooyayo ilaa nikaaxii markii la fasakhay oy tihi rasuulka ilah laga fasakho ninkan ay tihi oo laga fasakhay waddaday marta waa daba socdaa isagoo ooyayo dhahayo igu soo laabo nikaaxi aan soo celino raalli iga aho soo celi isagoo dhahayo ka daba ooyayo isaguna uu leeyahay maara iyaduna ay leedahay maya isagana uu ka daba ooyayo iyaduna maya ay leedahay qaala shayku raximahullah xadiiskaas marka muxuu daliil u yahay baabu khiyaari اlamati taxta alcabdi qaala shayku raximah llah taala xadaثna qutaybat bnu sacid bnu jamil baqlani qala xadaثna cabdilwahaab ibn cabdilmajiid aلthaqafiyu can ayuba sakhtiyan can ikrama can ibn cabaas radi allahu taala anhu qaal kaana zawju barira cabdan aswada addoon madow uu ahaa addoonkaasoo yuqaalu lahu muqiis la dhihi jiray cabdan u ah addoonkaasoo libani fulan u sugnaaday kaanii waaba anigoo anduru ilayhi addoonka inaan hadda fiirinayaad moodaa yaduufu xaaluu wareegsanayo wara'aha gadaasheeda uu wareegsanayo yani barira fii sikaki lmadiina magaalada madiina wadooyinkeeda uu gadaasheeda ku wareegsanayo qaala shaykhu raximah llahu tacaala baabu shafaacati الnabiyi salى اllahu waslama wabaaraka calayhi fii zawji barira haadaa midkani baabu shafaacati الnabiyi nabiga salى اllahu alayه wasalam shafaacadiisii ayuu u baab yahay fii zawji barira ninkii barira uu nabigu u shafaaco dalbay salى اllahu wslam wbaaraka calayh baabkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa nebigu salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh markuu arkay ninkii bariiroo daba ooyayo bariiro gadaasheeda ka daba ooyaya markuu arkay nabiga shafaacu u dalbay bariiruu kala hadlay ninkan miskiinka ah oo kaa daba ooyaya oo ku jecel nikaaxiisii hala soo celiyo iyaduna waa diiday waxay ku adkaysatay mar walbaba inaysan doonaynin maadaama iyadu ay xor noqotay isagiina weli uu addoon yahay qaala shayku raximah llahu tacaala xadaثanii moxamed moxamed bnu salaam albikandi qaala akhbarana cabdilwahaab qaala xadaثana khaalid khaalid alxadaa can cikrama can ibn cabaas ana zawja barira kaana cabdan addoon u ahaa addoonkaasoo yuqaalu lahu mugiis la yidhah kaanii waaba anigu anduru fi ilayhi addoonka fiirinayo yaduufu xaaluu wareegsanayo khalfaha gadaasheedii yabkii xaaluu iska ooyayo ninkii walxaal dumuucuhu ilimihiisu tasiilu ay shubmayaan calaa lixyatih garkiisii ay ilimihiisu ku shubmayaan faqaala الnabiyu salى اllahu alيه waslm lcabaas wuxuu ku yidhi ya cabaas alaa tacjamu lama yaabanid miya min xubi mugiisin ninkan mugiis jacaylkiisa barira uu jecel yahay wa min bugdi barira iyo barira nacaybka ay necab tahay mugiisan mugiis ay necab tahay u caraysan tahay faqaala nebiyu nabigu salى اllahu alيه waslm wuxu yidhi low raajactii haddaad soo ceshan lahayd barirow saasaa xoogaa ila fiicnaan lahayd ninkan iska ooyaya nikaaxii aan soo celino qaalat waxay tihi yaa rasuula اllahi ta'murinii may amree amarkaaga ma diidi karaya amar ilaa ilaa miya ilaa amarkaaga waa waajibe amarkaagu waa waajib haddaad amartood leedahay amarka qaado waa khasab haddee amarkaaga waan qaadana laakiin hadday tahay aniga ra'yigayga iyo ikhtiyaar haddaan leeyahay ku laaban maayo khiyaar haddii la siinayo qaala rasuulku salى الlahu alيه waslm wuxu yihi inamaa ana ashfac anigu waa shafeeca bis amarku sii mayo qaalat waxay tii falaa xaajata lii fiih ninkaasu wax dana oo aan ka leeyahay ma jirto dan kama leeyahy qaala shaykhu raximah اllahu tacaala baabun hada midkani baab baab qaala shayku raximah اllahu taala xadaثana cabdullahi bnu raja albasri algudaani basri gudani qala akhbarana shucbatu shucbat bn اlxajaaj can alxakam ibnu cutaybe ula jeeda can ibrahim ibrahim ibnu yaziid annakhaci alfaqihu اlkuufi faqihii heer kuufow can ilaswadi aswad ibnu yaziid oo annakhaci kale ana caaisha araadat waxay doontay an tashtariya barira inay soo iibsato faabaa mawaaliha bariiro sayidiyaalkeedii waxay diide waa diideen ilaa an yashtariduu inay shardi ka dhigaan maahane alwalaa ay walaa alirth haddaad iibsato waxay yidhaha hadhow annagaa dhaxlayna wax dhaxla haddii la waayo walaha annagaa yeelanayna fadakara daalika caaisho xukunkaasay linabiy u sheegtay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh faqaala rasuulku sala allahu alيh wasalama ishtariihaa soo iibso wa actiqiihaa xuree fa inama alwalaau liman actaqa walaha mar walba waxaa yeelanaya qofkii wax horeeyuu rasuulku salى اllahu alيه wasalam wa utiya nabiyu bilaxmin nabiga salى اllahu alيه wasalam waxaa loo keenay hilib faqiila waxaa la yidhi ina haadaa hilibkan maa iladii kii wey tusudiqa bihi maaga lagu sadaqaystay calaa bariira lagu sadaqaystay faqaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi huwa hilibkani lahaa bariira sadaqu u yahay walana hadiya annagana hadiyu noo yahay qaala imam الbukhaari raximah اllahu taعaalى xadaثana aadam aadam bn abi yaas alcasqalaani min afraadi الbukhaari qaala xadaثana shucbat wazaada aadam aadam fii riwaayati wuxuu ku ziyaadiyey fakhuyirad waa la khiyaar siiyey min zawjiha ninka haddaad rabto waxa la yidhi waa lagaa fasakhi fasakhaasayna dooratay qaala shaykhu raximah اllahu tacaala baabu qowli اllahi tacala hada midkani baabu qowli اllahi tacaalى qowlka ilahay u baab yahay jala jalaaluhu ilahay uu yidhi walaa tankixu اlmushrikaati xataa yu'minna wala amat mu'minaة khayru min mushrikaة walow acjabatkum qaala tacala ilahi wuxu uhi jala jalaaluhu walaa tankixu lmushrikaati gabdhaha mushrikaadka ah ee gaalada ah oo ilaahay wax la wadaajiyay ha guursanina xataa yu'minna ilaa ilaahay rasuulkiisa ay ka rumaynayaan ha guursanina baabkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa haweenka gaalada ah oo mushrikaadka ah in la guursado waa xaaraam in la guursado ninka muslimka uu guursado waa xaaraam ilaa waxaa laga soo reebay ahlulkitaab haweenaydu hadday ahlulkitaab yahoo yahuud iyo nasaare ay ka dhalatay dee markaa suuratu lmaa-ida ayaa ilaahay ku soo reebo wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum idaa aataytumuuhuna ujuurahuna oo ilaahay jala jalaalu wuxuu leeyahay waxaa nikaaxooda laydin banneeyey gabdhihii ahlulkitaabka ahaa idaa aataytumuuhuna ujuurahuna haddaad meheradoodii aada siisaan nikaaxoodii waa bannaan yahay marka caamka aayaddan walaa tankixu lmushrikaat suuratu lmaa-ida ayaa waxaa looga soo reebay gabdhaha ahlulkitaabka yahuud iyo nasaara waa la guursan karaa wey calaa qowli jumhuur waa jumhuurta madhabkooda wey qaala shaykhu raximah اllahu tacaala xadaثana qutaybatu qaala xadaثana leysu can naafic ana bna cumara cabdullahi bni cumar kaana cabdullahi bni cumar wuxuu ahaa jiray idaa su-ila haddii la weydiiyo can nikaaxi nasraaniya walyahuudiya gabadha nasraaniyada iyo gabadha yahuudiya waa gabdhihii ahlulkitaabka ahaa oo jumhuurtu ay dhahayeen nikaaxoodu waa xalaal oo suuratulmaa-ida lagu soo reebay ay dhahayeen gabdhaha haddii la weydiiyo qaala wuxuu dhihi jiray cabdullahi bni cumar in allaha xarama almushrikaati cala almu'miniin waa madhabkii ibni cumar culummada qaarna waxay leeyihiin ina bna cumara shadda bidalika ibnu cumar madhabkaas keligiisaa la shaadoobay oo wax gabdhaha ahlulkitaabka nikaaxoodii xarimay ee saxaabada iyo salafka ka mida isagaa laga arkaa cabdullahi bni cumar wuxuu qaala wuxuu yihi cabdullahi bni cumar in allaha ilaahay xarama almushrikaati gabdhaha mushrikaadka ilaahay waa xarimay cala almu'miniina mu'miniintu ilaahay ka xarimay oo isagu cumuumkaas wuxuu iska qaatay walaa tankixu lmushrikaati ma la yidhi yahuudiyada iyo nasraanada naftooda waa mushrikoo ilaah kaley caabudayaan ilaah kale ayay caabudayaan leanna waxaa weeye ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah walmasiixa bna maryam ilahay aayad kale wuxuu ku sheegay mushrikiin inay yihiin yahuud iyo nasaarada oo culimmadoodii iyo nabiyullaahi masiix nabiyullaahi ciisa ayay waxay ka dhigteen arbaaban min duuni illah ilaahay ka sokay arbaab ka dhigteen marka wuxuu leeyahay iyaga nafsadooda ishraaga ku jira ahlu kitaab waa iska sheeganayaan mooye waa mushrikiinoo sanamaysan caabudayn mooye waxay rabbi ka dhigteen axbaartoodii iyo culimmadoodii iyo nebiyullaahi ciise iyo dadkaase iyaguna ishraag ku galeen marka mushrikiinay iska soo gelayaan uu leeyay cumuumka aayadda waa madhabkiisii wey qaala wuxuu yidhi ibnu cumar in allaha ilaahay xarama almushrikaati mushrikaadka ilaahay waa xarimay cala almu'miniina mu'miniintu ilaahay uu ka xarimay walaa aclamu anigu ma ogi ayuu yidhi ibnu cumar min alishraaki shariig yeelidda shay-an shay ma ogi shaygaasoo agtara ka badan min an taquula almar'atu gabadhu inay tidhaaho rabbuhaa rabbigeed waa ciise shirki ka badan miyaa jiro yidhi kuwaan aad leedihiin yahuud iyo nasraare aad ku sheegaysaan iyaga nafsadooda nebiyullaahi ciisay rabbi u yaqaanaan maxay ka duwanta weliga kuwii marka asnaamta caabudayay kuwii asnaamta caabudayay maxay ka duwan yihiin kana bini aadam uu caabuday kana sanam uu caabuday waxba kalama duwan uu leeyay wuxuu yidhi walaa aclamu anigu ma ogi cabdullahi bni cumar min alishraaki sharigeelidda shay-an shay kama ogi shaygaasoo agtara ka badan min an taqula almar'atu gabadhu inay tidhaaho rabbuhaa rabbigeeda waa ciise nabiyullahi ciise ay tidhaah walxaal huwa nabiyullahi ciisana cabdun addoon uu yahay addoonkaasoo min cibaad illah ilahay addoommadiisa ka mid a sal allah subxaana wa tacaala alam